Samaynta matoorada iyo cagaf-cagaftu waa mid ka mid ah xirfadaha gacanta waxaana xilligan ku shaqaysta dhalinyaro badan oo ku nool magaalada Tani Jawhar si ay uga maareeyaan noloshooda iyo midda qoyskaba. Dhalinyarada ku shaqaysata xirfadan ayaa waxaa soo food saartay shaqo la'aan baahsan kuwaas oo markii hore u safri jiray degmooyinka iyo deegaanada gobolka Shabeellaha Dhexe. Qaar ka mid ah dhalinyaradan oo la hadlay warbaahinta Isnaay ayaa ka warbixiyay waxyaabaha ay ka shaqaystaan iyo shaqo yarida soo food saartay.
shaqeena waxaa ka mid ah sida cagafyaalka beeraha lagu falaayo kale booqoleenyaalka kiliyaalka qodaayoo kale baabuurta dandeeyashayaalka sisinta qaadaan oo kale iyo matoorada saliidda iyo matoorada cajiinka iyo matoorada jiimanka saarno biyaha bambeeyaan intaas aa soo sheegnay sacad yaroo baangabaroobal laha ayaa jirta oo sacadaasaa ku shaqeynaa laakse inta badan wax ku shaqeyna maskaxdeena ay ka imaataa wax howlaha muhiimka ah qaban maskaxay ka imaataa cagafyada aa sameyn horta goobtaana aa qaarna ku sameyna qaarna duurka ayaa loogu tagaa in laga soo shaqeeya maxaa yeelay ilaa hadeertan horta maba arki maxaa yeelay cagaf oo naga hor imaato maxaa yeelay ninka duceysan sidiis banaan wax maba ka hor imaada maho anaga garaashkeena ducadaa ku badan xoogo sidaas awgeed wax walba naaga hor imaaneyn wallaahi safaradeena ugu dheerdheer hadeertaan ilaa waxaa tagnaa beedhabo meel la dhahaayo dhankan bari markii la aadayna ilaa biicaddaa ka tagnaa dhankan waqooyi markii la aadayna ilaa jalalaqsi ilaa buurweynaa ka tagnaa dhankan markii la aadayna dhinacan galbeed markii la aadayna ilaa balcadaa kasoo kala firwana ilaa afgooy lacag intee la eg ayaad ku samaysaan markaad inta ku samaynaysaan iyo markaad bannaanka ku samaynaysaanba wallaahi horta xilli ay shaqada iska fiicneed waa jirtay oo hadda hal cagaf ka shaqeyno oo noogu filnaa jirtay laakse hadeertaan haddaad boqol cagaf ka shaqeyna xataa wax ma tarayso maxaa yeele jabigaaba isbedelmo adduunyana sideeda banaan dib bay u culus tahay xilli waa jirta haddii hal cagaf ka shaqeyna oo noogu wada filan tahay laakseesaan waxay arkaysaa tama cagaf nin hal qof hadduu ka shaqeeya xataa inuu ku filnayna arkaysaa taasna waxaa keenaya magaaladu isbedel weyn ku imaado saacaddan muhiimadda ay leedahay waxay tahay saacaddan waa saacad marka ayantooraha la garaaco aa rejistar lagu saaraa ayantooraha intoo macnaha oo nafta tufi karo aa lagu ogaadaa intaasay bixisaa saacaddan ayantooraha lagu sameeyaa ayantooraha dandiyeeshe cagaf hoomey wax allaala wixii ayantooro sheegtaa lagu sameeyaa bal ka waran haddii ay saacaddan cilid kaaga timaado cilidbixin xaggee u geysaan cilid bixin xaggeeda waxaa lagu geeyaa annagaa samaysana hadday wax cilid ay ku timaado saacadda ma jiraan wax aqabad ah aan kala kulanno shaqada aan qabano meelo bannaanna waa loo bixiyaa mararka qaar badina waxaa laaga shaqeeyaa garaashka
ma idinku filan tahay nolosha inta lacag aad ku samaysaan sida aad sheegtay gabaarida iyo sidoo kale cagafcagafyada
waa inoogu filan tahay intaan ka shaqayno garaashka noloshayna waa kaamishaa birarka aan heli karin waxaan samaysanaa waan qaylo dhaansanaa meeshii laga helaayaan dad u dirsanaa mehana nologu keenaa saasaan nolosha ku maaraynaa boqolkiiba boqol waxaan ugu baaqayaa dhallinyarada sideedoo kale ah in ay dadaalaan runtii qofkii dadaala dadaalkiisa waa uu ka midho dhalin Samaynta matoorada iyo cagaf-cagaftu waa mid ka mid ah xirfadaha gacanta waxaana xilligan ku shaqaysta dhalinyaro badan oo ku nool magaalada Tani Jawhar